زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار المنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون لأنه لأنه لأنه لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين
kadib markii uu shahiiday cambasa binu suxaym ayay umuuruhu bilaabeen inay isbeddelaan oo waxaa xukunka imaaradda andalus loo maamulay si aan horey loo aqoon shan sanno gudahood waxaa imaarada qabtay ilaa iyo lix waali intii u dhexaysay boqol iyo toddobadii ilaa boqol iyo laba-iyo tobankii hijriga hoggaamiyaashaas hoggaanka muslimiinta qarribay waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray heetham binu cubayd alkanaani wuxuuna ahaa nin carab ah oo qoomi qabali ah waana halkii ay ka soo bilaabatay musiibadii halista gelisay kiyaankii muslimiinta ee dhismihiisa juhdiga adag lagu bixiyey waxaa intaas kadib cirka isku shareeray khilaafaadkii u dhexeeyey muslimiinta kuwaas oo u kala baxay carab iyo cajam shaydaan ayaa dhexdooda ka faa'iidaystay waxayna dhacdooyinkaasi ahaayeen kuwa aan noocooda oo kale aan weligood soo marin dhibaatada ayaa fatro kooban dul hoganaysay muslimiinta andalus ilaa uu rabbi ku mannaystay inay meesha ka baxdo kala qaybsanaantii waxaana dib u soo laabtay wuxdadii muslimiinta lagu yaqiinay oo ay uga adkaadeen cadowgooda midnimadii muslimiinta ayuu dib u soo celiyey carabta iyo amaasiiqda cajamta ah wax farqi ah uma dhexayn ilaa bitaqwa ninka sidaas dib ugu soo celiyey ruuxdii walaalnimada muslimiinta waa qaa'idka cabqariga ah ee cabdiraxmaan alkaafiqi oo ah haliyeyga aan maanta xalqadan uga qisoon doono insha allah cabduraxmaan binu cabdulaahi binu bishri binu saarim alkaafiqi alcakiy wuxuu ka soo jeedaa qabiilka kaafiqi oo ah farac ka mid ah beesha caka ee degta waddanka yeman dhulka jasiiradda carabta kunyadiisu waa abaasaciid wuxuu ka mid ahaa khusaadda waaweyn ee geesiyaasha ah ee islaamka soo maray waa taabici taariikh ifaysa ku leh islaamka una khidmeeyey diinta islaamka qaa'idkan weyn wuxuu ku sifoobay geesinimo jacaylka nebiga akhlaaq wanaagsan ammaano cilmi iyo karam intaba
عبد الرحمن الغافقي هو شخصية يعني متميزة في تاريخ المسلمين المصادر التي تحدثت عنه أشارت إلى أصله اليمني من قبيلة عك في اليمن عبد الرحمن الغافقي وشخصية وقيمة بضنا تاريخ المسلمين kutubta laga qoray waxay tilmaamaysaa inuu asalkiisa ka soo jeedo yemen gaar ahaan qabiilka la yidhaahdo caka ee deggan waddanka yemen waxaa kaloo la sheegaa inuu magaalada madiine yimid oo uu wax ka bartay cabdulaahi ibnu cumar ibnulkhataab allaha ka raali noqdee oo ka mid ahaa jiilkii taabiciinta balse shakhsiyaddiisu waxay wax badan ku tilmaanayd deganaan inuu cilmiga aad u danayn jiray dadaal badan iyo weliba dhowrsanaan وأنه دخل المدينة وأخذ الحديث عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه هو من جيل التابعين والتقى بعدد من التابعين ولكن شخصيته اصطبغت بقدر كبير من الرزانة والاهتمام بالعلم ثم بالزهد والورع الله كرى لنقضي القائد عبد الرحمن القافقي وحو هقامياشي عيدمدا مسلمين تأوغدونا in uu mabda' ka dhigtay xasminta milatari oo ah in ciidamada uu hogaaminayo ay cagta maryaan juyuushta gaalada sida taariikhdiisa ku cad weligiisma qaadin dagaal arbushaad ah oo cadowga lala galay wuxuu ku suntanaa in uu ciidamada muslimiinta xashdiyo kadibna uu cagta mariyo cadowga waana waxa uu uga duwanaa dhammaan hogaamiyaashii soo maray juyuushta muslimiinta sida ku cad taariikhdiisa dagaal cabduraxmaan wuxuu adeegsan jiray usluubka ah in uu ciidan badan ururiyo oo ay shacabka muslimiinta iyo junuudda intaba kulmaan kadibna dhammaan loo dhaqaaqo jabhadda cadowga laysku horfadhiyo isagoo gudanaya waajibkiisa mas-uuliyadeed ee ka saaran inuu ummadda jihaadka ku hoggaamiyo ayuu hubin jiray quwadda iimaaniga ah iyo midda jasadiga ah ay muslimiintu u leeyihiin waajihidda cadowga muslimiinta oo ciidan iyo shacab aan kala maqnayn ayuu walaalayn jiray halkaas ayuuna ka ogaan jiray meesha laga jilicsan yahay iyo meesha laga adag yahay alqaa'id cabduraxmaan alkaafiqi ayaa ahaa hogaamiye dhowrsanaan badan oo aad u diraasayn jiray dhaqankii saxaabada ikhlaaska go'aanka tawaaduca iyo jihaad jeceelka ayaa wax badan ka caawiya in howlgalladiisa militari guulaystaan هذا الرجل تواترت كتب التاريخ على انه جمع اغلب خصال الشهامه الشجاعه والبطوله والجراه والاقدام والقتال في الصفوف الاولى وطلب الشهاده والصدق والاخلاص والعزم والتواضع kutubta taariikhda waxaa ku soo laalaabtay in ninkani uu kulansaday tilmaamaha qofka tayada sare leh sida geesinimada haliyeynimada dhiiranaanta soo majeestinimada dagaalka oo safka hore laga galo inuu shahaadada raadiyo runta daacadnimada ikhlaaska go'aan qaadashada tawaaduca u xiisqabka jihaadka iyo cadaalad falka wuxuu lahaa shakhsiyad aad u qiimo badan haddii ay ahaan lahayd fikri ahaan iyo cilmi ahaan ama ciidan ahaan intaba waxa uu aqoon durugsan u lahaa taariikhdii saxaabada iyo howlgalladii ciidan ee ay fuliyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa wuxuuna si xeeldheer u raacraaci jiray qorshayaashoodii ciidan والتوق للجهاد والعدل كان ذا شخصية مهمة سواء من الناحية الفكرية والعلمية أو من الناحية العسكرية وكانت له دراية مهمة بأخبار الصحابة وكذلك العمليات العسكرية التي كان يقوم بها الرسول عليه السلام وكذلك الصحابة فيما بعد وكان يتتبع ما كانوا يقوم به من خطط عسكرية ka hor intii uusan qaban imaarada muslimiinta ee dhulka andalus ayuu alkaafiqi ka soo baxay mas-uuliyada hoose oo uu ka qabtay isla khilaafadii umawiyiinta wuxuuna uga soo baxay sidii la rabay wuxuu ahaa amiir macluumaad badan ka aruuriya meesha uu weerarayo mana ahayn nin sahashada cadowgiisa wuxuu isku ahaa dagaalyahan qaa'id iyo amiir hoggaankii muslimiinta ee fadhigoodu ahaa magaalada dimashqa kama daahsooneen shakhsiyadda hoggaamiyeed ee uu la soo baxay alkaafiqi sida mu'arikhiintu sheegaan cabduraxmaan wuxuu lahaa sifaad ee yar tahay in ay u kaamilmaan hoggaamiye isaga oo kale ah waana arrinta uu ku doortay hishaam binu cabdulmelik khaliifkii dowladdii umawiyiinta ee xilligaas
نظر ال- هشام بن عبد الملك رحمة الله تعالى عليه في من يصلح للأندلس فنظر في الولاة فوجد أن عبد الرحمن قد ولي من قبل وهذا الكلام كان في سنة 112 وجد أن القلوب تحب عبد الرحمن وتجتمع عليه رجل حليم أيضا حازم waxa uu hishaam ibnu cabdilmelig allah u naxariistay raadiyey cidda ku habboon maamulka imaarada andalus waxa uu indhindheeyey mas-uuliyiinta gobollada wuxuuna ka dhex arkay in cabdiraxmaan oo hore waali u soo noqday arrinkan wuxuu ahaa sannadkii boqol toban iyo labaad wuxuu ogaaday in dadku ay jecel yihiin cabdiraxmaan ayna wada taageersan yihiin waa nin dulqaad badan haddana go'aan adag taasina waa arrin muhiim ah oo ay yar tahay in ay qof u kulanto labadan tilmaamood go'aan adag meesha adayga looga baahan yahay iyo dabacsanaan meesha dabacsanaanta looga baahan yahay ma jiro hogaamiye taariikhda soo maray oo ay ku kulmeen labadaasi tilmaamood ilaa wuxuu noqday hogaamiye heer sare ah sidaa ayaana cabdiraxmaan loogu dhiibay maamulka andalus وهذا أمر مهم وقلما يتوافر لمرء هاتان الصفتان الحزم واللين الحزم في مواضع واللين في مواضع الشدة والرحمة القوة والتراخي في فيما يحتاج إلى تراخي وهذا هنا يعني من أهم صفات القائد إذا اجتمعت للقائد هاتان الصفتان كان قائدا متميزا عبر التاريخ فولي عبد الرحمن imaamu dahabi iyo alxumeydi ayaa cumar binulcabdilcasiis ka wariyey in cabduraxmaan alkaafiqi uu ahaa nin saalix ah oo siiro wanaagsan leh islamarkaana aad u badiya khasawaadka ka dhanka ah ruum cabduraxmaan ma ahayn oo keliya in uu duulaannada ku xeeldheeraa ee wuxuu dhisay magaalooyin waaweyn wuxuu dhidibada u taagay macaalimtii xadaaradda andalus oo ilaa iyo maanta taagan sida masaajidka weyn ee magaalada qurduba qaa'idkan cabqariga ah wuxuu isku ahaa nin dagaal iyo nin nabadeed intaba wuxuu dadaalkiisa ugu badan ku bixin jiray sidii dhaawac looga ilaalin lahaa midnimada muslimiinta هذا الرجل ليس رجل حرب وقتال فقط وإنما رجل حضارة وسلم لقد بنى المساجد ووضع الطرق وإليه تنسب بناية قنطرة قرطبة العظيمة التي ninkani ma ahayn ninan colaad iyo dagaal oo keliya balse waa nin ilbaxnimo iyo nabadgelyo waxa uu dhisay masaajido iyo waddooyin waxaa loo tiiriyaa dhismihii buundada weyn ee qurtuba taasoo la dhisay xilligii samax ibnu maalik balse horumarkeeda uu cabdiraxmaan iska lahaa waxayna ka mid tahay buundooyinka ugu waaweyn caalamka sida uu ku tilmaamay ibnu batuuta waana ay dhisan tahay ilaa maantadan la joogo كانت زمن السمح لمالك لكن هو من أشرف عليها وهي من أعظم القناطر كما وصفها ابن بطوطة وما زالت إلى اليوم ماثلة للعيان markii uu meesha ka saaray madmadowgii soo kala dhex galay muslimiintii andalus wuxuu wufuud u diray dhammaan dhulalkii ay maamulaysay khilaafadii islaamka gaar ahaan jasiiradda carabta iyo maqhribul islaam wuxuu dalbaday madadka muslimiinta si aan kala har lahayn ayay muslimiintu u soo ajiibeen baaqiisa ciidan aan tiro lahayn ayaa ka yimid yeman iyo waqooyiga afrika cabduraxmaan wuxuu ahaa hoggaamiye rabbi jeceyl u geliyey qulubta muslimiinta kadib markii uu cadaalad fale una naxariistay wuxuu ahaa amiir raxiim ah oo racyadiisa u nugul cadowgiisana ku qallabsan marka ay dadku gafaan oo ay isku xadgudbaan ayuu wacdin jiray dadku aad bay uga heebaysan jireen wuxuu ku dadaali jiray caddaaladda isaga ayaa gacantiisa ku fulin jiray xuduudda alle ciqaab adag ayuuna marsiin jiray khawanada muslimiinta ku dhex dhunta markii uu islaaxiyey mashaakilaadkii muslimiinta ka dhex jiray uuna soo dhammaystiray diyaargarowgiisii dagaal ayuu cabduraxmaan alkhaafiqi u jihaysta dhanka qaaradda yurub markan wuxuu doonayaa in ciidamadiisa uu gumadaha u dhigo meel aysan muslimiintu weligood cagta saarin waa dhul aan alle lagu caabudin oo uu shirkigu ukuma dhigtay markan alkhaafiqi wuxuu baal dahaba ku qori doonaa taariikhda islaamka wuxuu u jihaystay dhanka galbeedka fog ee dalka faransiiska kaas oo weligiisa hadal caan ku ah cadaawada muslimiinta jeyshkii islaamka ayaa cagta mariyey difaacyadii saliibiyiinta sidii uu la gaarka ahaa hogaamiye alkhaafiqi wuxuu isticmaalayaa hannaanka xasminta militari si uu cadowga cadaadis weyn u saaro magaalooyin waaweynna uga qabsado wakhti kooban ciidamadii muslimiinta waxay qabsadeen magaalooyinka tolos boordo iyo aaral oo dhammaantood ka wada tirsan koonfurta faransiiska ilaa ay ka gaareen magaalada bataawiyeeh oo qudheeda martigelin doonta dagaal lagu riiqmo laguna kala baxo هذه المعركة اختار لها عبد الرحمن الغافقي المكان خيماه على خرائب قصر في منطقة اسمها فوسي لوروا خندق الملك قريبة من شاتر لوروا goobta uu dagaalkan ka dhacay waxaa u doortay cabdiraxmaan alkhaafiqi wuxuu ciidan ka dejiyey goob lagu magacaabo foseylokwa oo micnaheedu yahay dhulfayskii boqorka una dhow shater lorwa oo ah deegaan u dhexeeya buwatiye iyo magaaladii ay horey muslimiinta u furteen ee tuur waana laba magaalo oo ilaa maanta jira xitaa dhowaan godad laga helay deegaanka nafosi lugwa waxaa lagu arkay seefo kuwii carabta ah waxaana laga yaabaa in seefahaasi ay yihiin kuwii dagaalkaas lagu galay sababtoo ah deegaankan dagaal aan midkaas ahayn horey uguma uusan dhicin riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan cabdiraxmaan alkhaafiqi inuu ku dhowaaday caasimadda faransiiska ee baariis iyadoo uu hadafkiisu ahaa inuu dib u xoreeyo magaalada sanis sida ay carabtu ugu yeeraan halkaasoo ay ku shahiideen tiro mujaahidiin ah dagaal aanan isku dheeli tirnayn magaalada sanis waxay baariis u jirtaa soddon kilomitr oo keliya الذي هو منطقة ما بين بواتيي والمدينة التي كان المسلمون قد فتحوها قبل ذلك بقليل مدينة تور وهما إلى اليوم مدينتان موجودتان وحتى منطقة فص لروا حفريات أخيرة كشفت فيها سيوفا عربية فلعلها سيوف من هذه المعركة لأن هذه المنطقة لم تعرف معركة أخرى غير هذه المعركة بعض الروايات قد أشارت إلى أن الغافقي اقترب من باريس وأن كان مهمته أن يعيد فتح مدينة سانس سانس كما يسميها العرب في مصادرهم التي استشهد عندها عدد من المجاهدين في معركة غير متكافئة ومدينة سانس تقترب من باريس ب 30 كيلومتر markii ay ciidamadii muslimiintu soo qabsadeen inta badan degmooyinkii iyo magaalooyinkii ku hareeraysnaa caasimaddii faransiiska ayay labada dhinac u diyaargaroobeen dagaal kala bax ah dhanka muslimiinta haddii ay ku guulaysan lahaayeen waxay kaga dhignaan lahayd iyagoo yurub oo idil qabsaday sababtoo ah wakhtigaas ma jirin yurub macno leh oo aan faransiiska ka ahayn horraantii bishii ramadaan sannaddii boqol iyo afar iyo tobankii hijriga ayay halka loo yaqaan bawaatiyeen oo markii dambe loo bixiyey balaadu shuhadaa isaga hor yimaadeen ciidamadii gaalada uu cadadkoodu gaaraya afar boqol oo kun oo askari uuna hogaaminaya boqor shaaral martel iyo ciidankii muslimiinta uu cadadkoodu ahaa konton kun oo askari waxaana hogaaminayay alqaa'id cabduraxmaan alkhaafiqi gaaladu waxay soo dagaalgeliyeen dhammaan wixii dagaalami karay sida addoommada calooshood u shaqaystayaasha iyo xoolodhaqatada dagaal aan waxba layskula kala harin ayaa wax ka badan toban maalmood dhex marayay muslimiinta iyo gaalada sida ku qoran kutubta taariikhda maalintii sagaalaad ee dagaalka muslimiinta ayaa ku sigtay inay guulaystaan ayna xaqiijiyaan hadaf weyn balse waxaa la sheegaa in guuto ka tirsan ciidankii saliibiyiinta ay gadaal ka soo galeen halkii lagu hayay qanaa'imta muslimiinta kadibna mid ayaa qayliyey markaas ayay muslimiintii gadaal u soo yaaceen qaa'idkii weynaa ee alkhaafiqi ayaa bilaabay inuu muslimiinta u naadiyo in ay soo laabtaan oo ay xoojiyaan muqaddamada jeyshka balse dhagarqabe saliibi faranji ah ayaa fallaar la helay cabdiraxmaan oo faraskiisa saaran ilaa uu dhulka ku dhaco isagoo shahiid ah wixii intaas ka dambeeyey jeyshkii muslimiinta ayaa niyad jabay waxaana isugu darsamay laba musiibo oo kale ah isku dhaxyaac iyo niyadjab weyn oo ay ka qaadeen istiishaadka qaa'idkoodii weynaa ee alkhaafiqi maalmihii tobanaad iyo kow iyo tobanaad dagaalada ayaa sii socday ciidamada faransiiska ayaa ku taqadumayay difaacyadii muslimiinta balse markii muslimiintu ay qanaa'in badan ka tageen ayuu gaalkii maarteel shakiyey wuxuuna mooday in shirqool loo maleegayo kadibna dib ayuu u gurtay macrakadii bawaatiyeeh shuhadada muslimiinta oo badan awgeed ayaa loogu magac daray balaadu shuhadaa oo micnaheedu yahay qasrigii shuhadada taariikh yahanada ayaa ka badbadiya tirada shuhadada muslimiinta kuwaas oo gaarsiiya wax ka badan saddex boqol toddobaatan iyo shan kun oo shahiid balse taas ayaa been cad ah sababtoo ah tirada ciidanka muslimiinta konton kun kama badnayn dictor cabdiraxmaan cali alxaji ayaa kitaabkiisa ataariikhul andalus uga hadlay arrinta khaniimadii balaadu shuhadaa iyo cadadka ka shahiiday muslimiinta wuxuuna beeniyey ruwaayadaha faransiiska iyo qaar ka mid ah taariikhyahanada carabta ee aad u badinaya shuhadada halkaas ayay ku soo idlaatay noloshii alqaa'id cabduraxmaan alkhaafiqi oo khaatimadiisu noqotay inuu helo waxa ugu sarreeya oo ay insaanku helo taas oo ah shahaadada jidka alle muslimiintu macraka looga itaalroonaaday kuma niyad jebin oo balaadu shuhadaa kadib ayay qarniyo badan caalamka maamulayeen welina waa kuwa ku jira galka ay sharafkooda dib ugu ceshanayaan
مجدنا رام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال نقدم عصبة الأشبال